bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal اllahuma wslm cla nabiyina muxamadi wcla alih wsaxbihi wslm qaala annaadimu abu isxaaq alilbiri fii manduumatihi raximah اllahu tacala raxmatan waasica wanaadi ida sajadta lahu اctiraafan bima naadaahu dunnuuni bnu matta wlaazim baabahu qarcan casaahu sayaftaxu baabahu laka in qaracta waakir dikrahu fi اlardi da'ba litudkara fi الsamaa'i ida dakarta wlaa taqul iصibaa fiihi imtihaalun wafakir kam sagiirin qad dafanta waqul yaa naasixii bal anta أwlىa binusxika low lificlika qad nadarta tuqaطicunii clى الtafriiطi lowman وbالتfriiط dahrka qad qaطacta وفيi صغrii تkhawifni الmanاaya وma tdrي بxaalika xayثu shikta وkunta maca الصبا أhdىa سabيiلا fma laka bacda shaybka qad nakadta وha أna lam أhd بحر الخطايا kma qad khudtah xatى غarقta وlam أشhrب xmya أmi dfrin وأnta شharibtaha xatىa sakirta وlam أnشأ bcasrin fiihi nafcu وأnta نaشأta fiihi وman tafacta وlam أxlul biwaadin fiihi ظulm وأnta xalalta fiihi واntahagta waxa uu naadimku yidhi abu isxaaq alilbiri calayhi raxmat الlah wanaadi إida sajadta lahu اctiraafa bima naadaahu dunnuun bnu mataa darsiga intaynaan bilaabin waxaan tambiihin lahaa sabqulisaan carabku igaga dhacay shalay xadiidkii ahaa low tasinu dunyaa cinda allaahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa waxaan yidhi waa xadiiulqudsi oo ilaahay baa yidhi waana xadiid nabowi ah oo rasuulka sal allahu calayhi wasalam ayaa sidaa yidhi marka xadiiulqudsi ma aha marka waa sabqulisaan buu ahaa waa xadiiulqudsi baan idhi laakiin waa xadii nabowi qaala rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkaa yidhi low tasinu dunyaa cinda allahi janaxa bacuuda haddii adduunyadu ilaahay agtiisa garab kaneeca ay la miisaan leeg tahay maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa gaal kabasho biyo ah kamuu siiyeen waxa uu naadimku yidhi wanaadi ida sajadta lahu ctiraafan wanaadi u dhawaaq idaa sajadta markaad u sujuuddo lahu ay lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad u sujuuddo u dhowaaq ictiraafan adoo qiranaya dembigaaga iyo gaboodfalkaaga bimaa kiina ugu dhowaaq naadaahu alla uu ugu dhowaaqay dunnuuni kalluunka kii u saaxiibka ahaa ee ibnu mataa ina mata la odhan jiray annuun huwa alxuut waa kalluunka marka waxaana loo jeedaa waa nebi yuunus yuunus ibnu matta waxaana nebi yuunus loogu magacaabay dunnuun liannahu iltaqamahu alxuut markii qoomkiisa uu cadho kaga dhaqaaqay uu kaga tegey dee iyadoo la imtixaamayo waa kii kalluunku liqay ee caloosha kalluunka u galay ilaahay waa ka yidhi faltaqamahu alxuutu wahuwa muliim kalluun ayaa waxa weeyaan liqay oo calooshiisa u galay markaa sidaasaa loogu magacaabay dunnuun oo dunnuun waxa ka dhigan yahay saaxib alxuut kii kalluunka u saaxiibka ahaaye macnaha caloosha kalluunka galay aayaddii kale waatay ahayd walaa takun ka saaxib alxuuti markaa saaxib alxuut waa dunnuun kii kalluunka u saaxiibka ahaa waana nebi yuunus ibnu mataa marka waxa uu yidhi sheekhu raximahullaah markaad ilaahay u sujuuddo waxaad ilaahay ugu dhawaaqdaa wixii nebi yuunus ibnu mataa waa dunnuuneh wuxuu ugu dhawaaqay oo wuxuu ugu dhawaaqay waa maxay fanaadaa fi ulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aalimiin ilaahay ducada cajiibka ah ee tawxiidka iyo tansiiha iyo ictiraafkaba xambaarsan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhawaaqay fii saxiixi sunani tirmidina waxaa ku sugan xadiiu sacad ibni abi waqaas radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam dacwة dinnuun id dacaa wahuwa fii baطni اlxuut laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin fainahu lam yadcu rajulu muslimu fii shayin qaط ila اstajaaba allah lah waxaa nebiga ka sugnaatay inuu yidhi calayhi afdal asalaati wasalaam ducadii kiyacni kalluunka u saaxiibka ahaa waa nebi yuunuse ducadiisii id dacaa wahuwa fii batni alxuut yacnii xilligii uu ducadaa ku ducaystay isagoo kalluunka calooshiisii ku jira waa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin yacnii kelimaadkaas ayaa uu ku dhawaaqay waxa uu nebigu yidhi fainahu lam yadcu rajulun muslimun fii shayin qad ducadaa dinnuun oo nebi yuunus yacnii tuu ku ducaystay ah qof muslimihii weligii shay kuma ducaysto oo yacnii isagoo muraad iyo dan leh ducadaas nebi yuunus kuma soo halqabsado ilaahay kuma baryo ila stajaaba allaahu lah ilaa hadduu ilaahay ku baryase ilaahay ducadiisa waa ajiibaa oo waa aqbalaa marka ducaau dinnuun waa duca mustajaabo ah laakiin dee waa marka mawaanic istijaabada diiddana qofku aanu la iman shuruuddii ijaabadana uu la yimaado waayo mararka qaarkood iyadoo ducadu ducaau lmustajaab ah ayaa qofkan ku ducaysanaya laftiisa laga yaaba mawaanicii inay ku qumtay ka hortaagan ijaabada ama macaasi ama kabaa'ir iyo wax la mida ama xaaraan u cunay ha noqoto ee mararka qaarkood waxaa laga yaabaa shuruuddii ducada inaanu dee waxa weeyaan si fiican u dhammaystirin laakiin ruuxa shuruuddii iyo mawaanicdiiba dhowre ilaaliya ducadaana ku ducaysta xaala kownihi musliman nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay ducadiisa in la ajiibayo qowlka nebiguna waa xaq wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ila waxyun yuuxaa marka haddaad ku ducaysatoo lagaa ajiibi waayo falaa talumanna ilaa nafsak naftaada canaano haada ducaa culimmadu waxay yidhaahdeen waa ducooyinka jawaamicda ah ayay ka mid tahay ducadan khasaa'ista ay kaga soocan tahay ducooyinka kale ee ijaabadana ay ku mudatay waxa weeye arrimo dhowraa ku kulmay kow attawxiid ilaahay ayaa cibaadadii iyo ducadii iyo aacadii loo badhaxtiraya waayo ducada waxaa ku jirta laa ilaaha ilaa ant waa tawxiid waxaa ku jira altanziih ilaahay oo laga nasahayo oo laga beri yeelayo wax allo waxa naqsi iyo ceeb iyo xumaan ah subxaanak ilaahay oo adaa ceeb laawo ah waxaa ku jirta alictiraafu bidemb qirasho dembigii kaa dhacay la qiranayo innii kuntu min aaalimiin waa ictiraaf yacnii dulmi baan ku dhacay waayo qofku haddii uu dembaaboba yacni waa nooc min aulm waayo naftiisuu cuquubo u bandhigay waxaa ku jirta su'aalu lmakhfira ilaahay oo mar haddii aad dembaabtay dembidhaaf aad weyddiisanayso laakiin su'aashu marna waa bilisaani alxaal marna waa bilisaani almaqaal yacnii qofkii markuu isdhuldhigay ee ilaahay tawxiidkii uu u qiray ee ceeb iyo xumaanuu ka nasahay ee dembigiisii uu qirtay xaalkiisu wuxuu ka turjumayaa allahayow addoonkaa daciifka ee muctarifka aan ahay ii dembi dhaaf su'aasha waxa weeyaan assu'aalu bilxaal ayaana ablaqu min assu'aali bilmaqaal yacnii xaalkaaga iyo dacfigaaga ilaahay inaad u bandhigto sidaa tahay ayaa kaba xeel dheer waxaa isii mujarad ah aadaabta ducada ayaanay ka mid tahay inaad waxa weeyaan ammaanta ilaahay iyo tawxiidka iyo ictiraafka inaad ka hormariso su'aashaada oo makhluuqu iyagoo makhluuqaad daciifa ah dee waxisi un haddaad ku bilowdo waxa laga yaaba inuu ku karbo walilaahi almasalu lacla oo makhluuqa haddaad hordhac iyo muqadimaad iyo wax u samayn weydo waxa laga yaaba inaanu raalli ka noqon ilaahayna subxaanahu wa tacaala sifaadka sare isagaa iska leh laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lcaliim wahuwa samiicu albasiir laakiin yacni maqsuudka iyo muraadku wuxuu yahay dee ilaahay baa cid walba kaaga xaq badan oo kaaga awlaysan oo kaaga mudan inaad ammaanto oo aad tawxiidka u qirto ood xumaan iyo ceeboo dhan u diiddo oo dembigaaga u ictiraafto ood isku dhuldhigto ilaahay baa ugu xaq badan marka ilaahay addoonkiisu marka uu isku dhuldhigo ee faqrigiisa iyo baahidiisa uu bandhigo ilaahayna subxaanahu wa tacaala addoonkiisa qadin maayo oo hoojin maayo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala deeqdiisu waa mid ballaadhan wallaahu waasicun caliim tamanna calaa dilcarshi maa shi'ta innahu haniyun kariimun laa yukhayibu saa'ila ilaaha haniga ah ee hodanka ah ee deeqsiga ah wax alla waxaa doonta ka dalab waayo ilaahay addoon beriye oo gacmaha hoos dhigtay oo waxa weeyaan si dhab ah oo ikhlaas iyo sidqiya u beriyey ilaahay ma hoojiyo mana qadiyo marka ducadaasi waa duco aad iyo aad u cajo badan waana ta uu naadimku tilmaamaya uu leeyahay bimaa naadaahu dunnuun yacni dunnuun wuxuu ilaahay ku baryey adiguna ku bari waana ducada aynu tilmaannay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin udcuu rabbakum tadaruca ilaahayna meelo badan buu qur-aanka inagu amray in ilaahay laysku dhuldhigo oo baahida iyo danteenna iyo muraadkeenna aynu isaga ka dalabno ruuxuna haddii waxa weeyaan albaabka ilaahay uu istaago ilaahay qadin maayo waxa uu naadimku yidhi wanaadi u dhawaaq ilaahay subxaanahu wa tacaala idaa sajadta lahu markaad u sujuuddo muxuu xaalatu sujuud ducada ugu doortay waayo nebigu sal allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku wuxuu rabbigii ugu dhowaansho badan yahay markuu ilaahay u sujuudsan yahay waa markuu wejigiisa halkii ugu sharafta badnaydna uu dhulka u dhigay yacnii ashrafu alacdaa waa wejigaaga wax walba waad ka ilaalisaa halkaa ilaahay markaad dhulka u dhigtay waxa weeyaan waa markaad ilaahay ugu dhowaansho badan tahay walidaalik ducada markaa aad ilaahay baridaa maadaama aad markaa ugu dhowdahay waxay u dhowdahay ducadaana inaan la celinoo la aqbalo waayo nebigu sal allahu alay waslam wuxuu lahaa ama sujuud ama arukuuca facadimuu fiihi arabba waama sujuuda fajtahiduu fiihi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum waxa uu nebigu lahaa rukuucda rabbigiin weyneeya subxaana rabbiya alcaiim tacdiimkiiyo weynaynta ilaahay ku dadaala markaad rukuucsan tihiin amaa markaad sujuudsan tihiinee wejigiinna aad dhulka ku haysaan ducada ku dadaala waxa xaqiiqaa in laydinka ajiibay oo laydinka aqbalaya marka xaalatu sujuud xaalad walba adoo ilaahay baryaya haddana xaaladda sujuudda wuxuu u gaar yeelay waa marka ducada loogu aqbali og yahay addoonkuna ilaahay ugu dhowaansho badan yihi wanaadi u dhawaaq rabbiga idaa sajadta markaad u sujuuddo lahu ay lilaahi alleh ictiraafan adoo qiranaya dembi iyo macsiyo wixii kaa dhacay maaha naftaada inaad yanii ay ku cajabiso nin saliim oon dembiba laha inaad iska dhigto markaad ilaahay baryayso waxaad tidhaa allahayow dembiilihii ceebta badnaa ayaan ahay markaa ictiraaf waa in lagaa helo wanaadi u dhawaaq rabbigaa idaa sajadta lahu markaad u sujuuddo ictiraafan adoo dembigaaga qiranaya bimaa kiina ugu dhawaaq naadaahu uu ugu dhawaaqay dunnuuni kalluunka kii u saaxiibka ahaa macnaha kii kalluunku liqay waa nebi yuunuse ibnu matta ee ina mata wuxuu ilaahay ugu dhawaaquu ku baryey adiguna ku bari oo waxa ina mata uu ilaahay ku baryey nebi yuunus waa maxay laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aaalimiin waxa uu sheekhu yidhi walaaim laazim oo joogtee oo daa'im baabahu albaabkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabkiisa joogtee oo daa'im qaracan garaacisaad garaacaysana joogtee casaahu ilaahay waxa uu xaqiiqe ku yahay sayaftaxu inuu kuu furi doono baabahu albaabkiisa laka adiga in qaracta haddaad garaacdo waxa uu naadimku yidhi ilaahay albaabkiisana haba ka daalina mar walba garaac waayo haddaad garaacis kaba dayn weydo mar unbaa ilaahay albaabkiisa uu kaa furi macnaha wuxuu uga jeedaa dee ducada iyo baryada alle haba ka daali haddaad kaba daali weydo mar uunbaad muraadkaaga heli laakiin haddaad laba jeer inta ducaysato aad tidhaahda ilaahay baan baryo waa layga aqbali waayey waa waxyaabaha qofka lagaga qadiyo yacni ducadiisa in laga aqbali waayaba waxyaabaha qofka ijaabada lagaga qadiyo ama xirmaanka iyo guuldarrada ku rida waxaa ka mid a dacawtullaaha falam yustajab lii ilaahay baan baryey oo laygama aqbalin oo waxyaabaha ducada ijaabadiiba kaa hor joogsanaya waayo maxaa ku ogeysiye in laga aqbalay iyo in kale waxaa suurtowda balaayo kugu soo socotay in lagaaga xijaabay waxaa suurtowda ilaahay agtiisa inuu kugu kaydiyo kayd kuu yaalla ay tahay waxaa suurtowda in adduunyadaba lagugu soo dedejiyo ducadu saddexdaa midunbay noqotaa marka adigu qaybkiiyo waxa maqan miyaad og tahay markaad leedahay laygama aqbalin sowma suurtowdo wax kugu soo socdayba ilaahay inuu kaaga celiyey sowma suurtowdo ilaahay agtiisiba inay kuu taallo ila ilaahay addoonkiisa sida maslaxada iyo danta ugu jirto isagaa u aqoon badan marka calaa kullin yacni qofku garaacista albaabka ilaahay hadduu kaba daali waayo mar uunbaa laga furi waman admana qaraca albaabi awshaka an yuftaxa lah waxaa la yidhi ninka daa'imo garaacis albaabu garaacayo waxa xaqiiqaa marun in laga furi doono maanta albaab hadduu lagugu xidho oo intaad is hortaagta aad garaacda uun gawgaw ood kaba joojin weydo marun baa la odhan bal albaabka ka fura soo maha marka waa xikmad macnaheedu uu yahay qofka ducada iyo taacadii ilaahay kaba daali waayey mar uunbuu midhaheeda arki maray noqotaba marka ha ka daalin adugu laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasali ladii abwaabuhu laa tuxjabuu wabunaya aadama xiina allaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wabunaya aadama xiina yus'alu yaqdabu waxa uu shaacirkaasina lahaa inaa aadam waxba ha weydiisan oo baahidaada iyo dantaada ha u bandhigan waxaad wax weydiisataa allaha albaabkiisu mar walba uu ballaqan yihiin marna lagaa bannadayna in lagaa xidhin rabbigaa un wax weydiiso ilaahay wuxuu kuugu cadhoonayaa haddaad wax su'aalan weydo ood baryi weydo aadamuhuna wuxuu kuugu cadhoonayaa inaad barido ood wax weydiisatuu ka xanaaqayaaba sowkaafiyo kale dheeri maah marka kii baryada ka xanaaqayana inaad ku meeraysato waa makhluuqe kii baryala'aantaada ka cadhoonaye doonaya inaad baridana aad baryi weydo dee waa guuldarro nabiguna sal allahu calayhi wasalam maxaa u lahaa yacni man lam yas'al illaah yaqdab calayh marka yacnii qofku haddaanu ilaahay waxba weydiisan dee waa ugu cadhoonaya marka ilaahay su'aal la'aantuu kuugu cadhoonaya su'aashana wuu kugu jeclaanayaa dee allaha su'aashaada jecel weyddiiso oo bari oo gacmaha in badan hoos dhigo oo ha ka daali walaazim laazim baabahu ilaahay albaabkiisa laazim qaracan adoo garaacaya casaahu waxa uu xaqiiqo ku yahay rabbi sayaftaxu inuu kuu furi doono baabahu albaabkiisa laka adiga in qaracta haddaad garaacdo haddaad albaabka ilaahay garaaciso yacni had iyo jeer aad daa'imto garaacistiisa maruunbaa alla kaa furi wa aktir waxaad farabadisaa dikrahu ilaahay xuskiisa farabadi fil ardi arlada aad ku xusaysa da'ban weligaa weligaa waxaad caadaysataa ood joogtaysaa inaad arlada alle ku xusto litudkara si adigana laguugu xuso fi samaa samada laguugu xuso idaa dakarta allah markaad arlada ku xusto ilaahay markaad arlada ku xusto si adigana allaah yacni samaawaadka kuugu xuso xadiiulqudsi waxa uu ku yidhi rabbi man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi ninka naftiisuun iga xusa anna naftaydaan ka xusaya waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin min mala'ih ninka koox yacnii dhexdooda iga xusa jamac isagoo dhex joogana anna waxaan ka dhex xusayaa jamac yacni waxa weeyaan jamacaa uu dhexdooda iga xusay ka khayr badanoo dee fi lmala'i ilaclaa maca almalaa'ika kuwaasaan dhexdooda ka xusaya marka yacni rabbi waxa uu tilmaamay aljazaau min jinsi alcamal xadiisulqudsigaah in marka addoonkiisu uu xuso ilaahayna uu xusayo bal hadduu waxaad isbarbar dhigtaa qiimaha uu leeyahay qof ilaahay hadal hayuu xusayo aad iyo aad buu u qiimo badan yahi maanta madaxweynihii baa ku soo hadal qaaday haddii lagu idhaa waad kala ballaadhanaysaa waad kala badanaysaa farxad iyo faan haddaba waa makhluuq yaroo daciifa bal ilaahii subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkao dhan abuuray rabbulardi waasamaawaat ninka uu soo hadal qaadee rabbi uu xusay maxaad u malayn darajadiisa iyo fadligiisa wax la qiyaasi kara miyeta marka ilaahay wuxuu ballan qaaday addoonkiisu hadduu xuso inuu ilaahayna xusayo ilaahay aayad qur'aana muxuu ku yidhi fadkuruunii adkurkum ixusa anna waan idin xusiye addoonkaagaa yaree daciifka ah ayaa lagu leeyay aduu dhulkun ilaahay ku xus ilaahayna cirku kaa xusaya yacni waa fadli iyo sharaf aad iyo aad u ballaadhan dikriga ilaahay in la farabadiyana ilaahay waa inagu amray qur'aanka yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira kuwa iimaanka laga helayow ilaahay xusa in farabadan xus farabadan ilaahay xusa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa daa'ima bal ilaahay wuxuu u ballanqaaday xuska rabbi kuwa farabadiya abaal iyo ajar weyn oo cid kale aanay la wadaagin wاdaakiriina allaha kaiira wاdaakiraat acad allahu lahum makfiratan waajran caiima yacni kuwa ilaahay in fara badan xusaya rag iyo dumarba ilaahay wuxuu u diyaargareeyey dembi dhaaf iyo abaalmarin aad iyo aad weyn marka dembidhaafku yacni waxa weeyaan qofka dee marka dembiga laga maydho ayaa abaalkii oo jannadana uu helaya marka makfiradii ayaa lagu horraysiiyey waa attakhliya waa sifayntii iyo maydhadii waxaa lagu xujisiiyey ajrigii waa attaxliya waa qurxintii iyo waxa weeyaan wanaajintii waayo dee weel wasakha waxba laguma shubto weel la xaloo la maydhoo nadiifa ayaa wax lagu shubtaa marka inta macaasidii lagaa maydho ayaa jannadii ilaahay lagugu karaamaynaya acadda allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima waagir farabadi dikrahu ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa farabadi filardi arlada dhexdeeda ku farabadi da'ban weliga litudkara si laguugu xuso adigana fi samaa samada si laguugu xuso idaa dakarta markaad ilaahay adiguna arlada ku xuso walaa taqul ha odhannin yacnii abubakar isagoo la dardaarmaya sheekhi wuxuu leeya walaa taqul war ha odhannin assibaa dhallinyarnimada iyo carruurnimada fiihi waxa ku sugan imtihaalun kaadin laysku kaadinaya ha odhan weli waad yar tahayoo cimri badan baa kuu hadhaye iska ciyaaroo dheeldheel iyo dhalanteedka iskaga jir hadhow markaad weynaataa toobadkeeniya haysodhannin waxa uu yidhi wafakir waxaanad ka fakartaa kam sakiirin imisa ilma yar ayaad qadafanta soo aastay imisaa ku imika dhashay ay naftu ka baxday ku sanad jiray ku laba jiray ku bil jiray macnaha imisaad ilmo yar aastay taa ka fakar buu yidhi waxa uu sheekhu halkan tilmaamayaa isagoo abubakar ninkii la odhan jiray waaninayo wuxuu leeyahay abubakarow haysodhan carruurnimadaa lagugu kaadinayaayo weli wakhti baa kuu hadhaye iska sii wada lahwi iyo laqwiga iyo iyo ciyaarta hays odhannin waayo dee waxaba suurtowda inaan laguba cimri siin ee carruurnimo lagugu qabto marka halkaa wuxuu ishaarayaa macnaha dee da'doodu isaga iyo ninkan uu waaninaya abubakar inaan laba laysku miisaamaya aanay ahayna dee farqi u dhexeeyo isagu uu ka yaryahay naadimkuna dee uu ka wen yahay marka macnaha wuxuu leeya yaraanta ad yarteed anigana iga yar tahay da'yaraanta haysodhan fursad iyo jaanis baa kuugu jirta waayo waxa suurtowda ilmo yarba dee inay tiisii noqoto waxau idhi walaa taqul hays odhannin assiba carruurnimada iyo da'yaraantaas fiihi waxa ku sugan imtihaalun in laysku kaadinayo oo haysodhannin mar haddaad yar tahay weli waxba kaama dhowa hadhow baa toobad keeni doontaa haysodhan wafakir waxaanad ka fakartaa kam sakiirin imisaa ilma yar qad dafanta aad soo aastay imisaad ilma yar aastay ka fakartaa marka dee cidda yacni geerida iyo mawdku cidduu u yimaadaa ciroole uun maahae carruurtana waa u yimaadaa carruur iyo ciroole ma kala jecla kii ajashiisu ay dhammaataba mawdku waa u imanaya waqul yaa naasixii bal anta awlaa binusxika low lificlika qad nadarta sheekhu halkaa wuxuu ka bilaabay naftiisii buu canaan iyo citaab dib ugu noqday wa haada sha'nu alculamaaء alsaadiqiin waalcaarifiina biاllaah yacnii culimmada cilmigooda ka run sheegay ee alla yaqaana ee rabbaaniyiintaa caadadoodu maaha inay isla wen yihiin maaha inay dadka iska dhigaan dad ka soocanoo iyagu derajo gaadhay aanay dadku gaadhin bal waxa weeyaan naftooda way dulleeyaan hoos bay u dhigaan tawaaduc baa lagu yaqaanaa marka imminka haddaad u fiirsato abyaadda waqulyaa naasixii ka bilaabantay sheekhu naftiisii buu canaananaya u dib ugu soo noqday sifada uu canaananayaana wuxuu ka dhigayaa sidii hadal ninkan la hadlayay ka yimid oo isaga ku wajahan hadda isagunbaana iscanaananaya ile nadmigan isagunbaa tiriyey laakiin hadalkiibuu ka dhigay sidii wax kaga yimid ninkaa saaxiibkii abubakar hadal kaga yimid oo kale ayuu u sawiraya ama ka matalaya marka macnaha waxa uu leeyahay waxaad tidhaahdaa abubakarow kaaganii nasteexaynayow nasteexadaba adaa iiga baahi badan marka ka nasteexaynayow yuu uga jeedaa dee naftiisa soo maah ila isagaa nasteexa soo waday soo maah marka naasixu waa isaga marka ninkii uu la hadlayey intuu kaba soo jeedsaday buu yidhi war waxaad tidhaahdaa adoo aniga ila hadlaya kan ii nasteexaynayo adaa nasteexada iiga baahi badan marka waa min baabi tawaaduc yacnii isdhuldhigga iyo nafta in la dulleeyo oo la edbiyo oo la cadaadiyo waa sha'niga culimmada waayo dee naftu waa cadow haddaan xakamo adag laysaga xidhin haddaan nafta geed adag lagu xidhin qofka waxaa laga yaabaa kibir iyo santaag iyo cudurro badan inay u sababto marka ninka caalimkiihi dadka iskama sooco ee wuxuu iska dhigaa isagu inuu ugu baahi badan yahay wuxuu dadka u sheegayo waa sha'nu alculamaa nin isla weynoo anafe iyo kibir iyo santaagle haddaad aragto weli cilmigu kumuu duxin cilmiga rasmiga haddii ku biyo dhigo tawaaduc ayaad ka qaadaysaa waxa uu naadimku yidhi markaa waqul waxaad tidhaahdaa naftiisii buu canaan dib ugu noqdee eeg ku cibro qaada marka yacnii waxaasoo dhammi waa min baabi tawaaduc waxa uu iska dhigayaa abyaadda haddaad u fiirsataan nin yacni waxa weeyaan dunuubta baddeedii ku dhex dabaashay oo adduunyada ku sikhraamo macnaha ku dawakhay oo dunuub fara badan galay waxaasoo dhan waa min baabi tawaaduc naftiisii ayuu ku canaananayaa uu leeyahay dembi iyo macsiyo iyo adduunyo lagu dagmo iyo ceeb oo dhan adaa leh ayuu naftiisa ku leeyahay weliba halka dambe waxay noogu iman doontaa si kasta wax kastood igu tidhaahdana xaqiiqada baatinkayga gaadhi maysid macnaha intaan anigu naftayda ka ogahay uunbaa ka sii badan macnaha wuxuu leeya wax kastood igu tidhaahdo naftayduunbaa ka sii liidata yani waa min baabi tawaaduc waxa uu yidhi markaa waqul waxaad tidhaahdaa yaa naasixi cidda uu amarka ku wajahaya waa abubakar kii uu nasteexaynaya ayaa waxa uu yidhi waqul waxaad tidhaha abubakarow yaa naasixii kan ii nasteexaynayow waa naftiisu hadda u jeeda bal anta bale anta adigaaba awlaa yacnii u mudan oo u awlaysan binusxika naseexadaadan adi siinayso adaa iga mudan taadaa uga baahi badan dheh low lificlika haddii ficilkaaga iyo waxaad samaynayso qad nadarta aad eegtood u fiirsato wuxuu yidhi abuubakaroo waxaad igu tidhaahdaa war kan ii nasteexaynayow haddaad ficilkaaga iyo camalkaaga arkayso ood u fiirsanayso naseexadan adaa iiga awlaysan oo iiga baahi badan dheh tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa cala tafriidi gaboodfal lawman canaan aad igu canaananayso oo abuubakarow waad ka gaabisa xaqii waad gaboodfashidaadi haysaa wa bitafriiqi gaboodfal ayaana dahraka wakhtigaagii oo dhan qad qaacta ku goysa adna wakhtigaagiiba waxaad ku qaadatay gaboodfal wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa cala tafriidi gaboodfal tafriid waa taqsiir waa qofka oo yacnii xaqii ka gaabiya oo gaboodfal iyo xadgudub sameeya ayaa la yidhaha tafriid waa bimacna taqsiir markaa tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa cala tafriidi gaboodfal iyo gaabin baad igu googoynaysaa lowman canaan aad igu canaananayso canaan baad iigu googoynaysaa waad gaboodfasho waad ka gaabisa xaqii ilaahay wa bitafriidi adna gaboodfalkaa iyo gaabintaa lafteeda ayaa dahraka wakhtigaagii oo dhan qad qaacta aad ku goysa adna xilligaagiiba maxaad ku qaadatay gaboodfal waxau yidhi wa fii siqarii yaraantayda yaraanta aan yarahay ayaa tukhawifunii lmanaayaa geerida aad igu cabsiinaysaa waxaad abuubakarow igu tidhaahdaa ma yaraanta aan yarahay ila waataynu nidhi hadalkaasa laga fahmay walaa taqul isiba inaan da'doodu isku dhigminoo ay kala wen yihiin oo abuubakar ka yaryahay naadimkuna yacni abu isxaaqu ka wen yihi waxaanuu hore ugu soo yidhi walaa taqul isiba fiihi imtihaalu soo mah isagoo abuubakar la dardaarmaya muxuu ku yidhi carruurnimada hamoodin in lagugu kaadinayo markaa dee isagoo hadalkii ka dhigaya inuu abubakar u jawaabay hadda sheekhu isagunba isku jawaabaya ayaa wuxuu yidhi waxaad igu tidhaahdaa adoo aniga ila hadlaya wa fii siqarii tukhawifunii lmanaaya ma yaraanta aan yarahay anoo yar ayaad geeri igu cabsi gelinaysaa ilan waadigii igu yidhi walaa taqul isiba fiihi imtihaalun soo mah markaa ma yaraanta aan yarahay ayaad geeri igu cabsi gelinaysaa dheh wamaa tadri mana garanaysid adiguna bixaalika xaalkaaga xayu shikta markaad gabowday yacni sheekhu sheekhulcilmi iyo sheekhu sinniba waa la yidhaah sheekhu sinni yacni da'da qofka gaadhana sheekh waa la yidhaah zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin innama shaykhu man yadibu dabiiba waa kii shaacirku lahaa markaa shaykh odaygana waa la yidhaha da'da ah ninka saaxibulcilmiga ana waa la yidhaah markaa imminka da'dii weeyi marka wuxuu yidhi waxaad igu tidhaa abuubakarow anoo yar ayaad geeri igu cabsi gelinaysaa ood leedahay walaa taqul isiba fiihi imtihaalun aduguna xaalkaagaba ma ogid adoo gaboobay oo geeridaba iiga dhow sidaa dheh wa fii siqarii yaraanta aan yarahay ama wa fii xaali siqarii yaraantaydaa aan yarahay xaaladdeeda anoo ku sugan oo yar ayaa tukhawifunii lmanaayaa geerida aad igu cabsi gelinaysaa ood leedahay war ha isdhiganin geeridu carruurtaba waa u timaadaaye wamaa tadrii mana garanaysid bixaalika xaalkaaga xayu shikta markaad gabowday adigoo gaboobay oo da'ana warba iskuma haysid waxaad igu tidhaahdaa wa kunta waxaad ahayd macasiba dhallinyarnimada maceedii markaad carruurta ahadeed yarayd la jirkeedii waxaad ahayd ahdaa mid ka hanuun badan sabiilan xagga waddada waxaad maanta kaba hanuun badnayd dheh markaad yarayd naftiisunbuu weli sheekhu canaananaya hadda hadalkana isagunba isu celinaya laakiin waxa uu maalaya haddana oo uu tusaalaha ka dhigaya sidii wax hadalku abubakar uu kaga imanayo laakiin raximahullah dee hadalka isagunba isu celinaya oo nadmigaba leh waxa uu yidhi waxaad igu tidhaahdaa wa kunta waxaad ahayd macasiba waa canaan dee nafta la canaananayo oo qofka wanaagsani dee naftiisuu canaantahay uu idhaa sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa tahay marka waxaad igu tidhaahdaa wa kunta waxaad ahayd macasiba carruurnimada maceedii markaad yarayd ahdaakii ka hanuun badan baad ahayd immika sabiilan xagga waddada ee famaa laka maxaa kuu sugnaaday ee bacda shaybika cirradaadii dabadeed nakasta aad waxa weeyaan aad u burisay ballantii maxaad markaad weynaatay aad ballantii uga baxday ictiraafkaas sidaynu hore u soo tilmaannay uu yacni qofka caalimkii naftiisii yacni u daahirinayo madhara taqsiir yacni madhar inay naftani gaboodfashay oy gaabisay oy xadgudubtay yacni madharka noocaasa saynu soo tilmaannay ee naadimku uu ku sifoobay raximahullah maadaama uu ahaa min alculamaai alcaarifiina billaah culimmada kaloo dhanna waa la mid culimmada rabbaaniyiinta ah oo sheekha weyne mufasirka ah sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi manduumadiisa la yidhaahdo manhajulxaq markii uu dikriga iyo fadaa'ishiisa aad uga soo warramay waxa uu ku gebagabeeyey walaakinana min jahlina qalla dikruna kama qalla mina lililaahi tacabudu balu fiirso waxa uu sheekhu ku gebagabeeyey waa sicdiye walaakinana min jahlina qalla dikruna ha yeeshee jaahilnimada aynu juhaalnahay darteed ayaa xuskeennaynu ilaahay xusanna u yaraaday kamaa qalla mina lililaahi tacabudu sidii cibaadaysigaynu ilaahay ugu cibaadaysananaaba uu u yaraaday shaahidka aynu uga soconnyani beydkani waxa uu yahay sheekhu wuxuu yidhi walaakinana min jahlina qalla dikruna yacni jaahilnimadeenna ayaa dikrigeennii yaraaday buu yidhi soo maaha sheekhu yacni canaanta iyo citaabka naftiisii miyuu ka saaray kamuu saarin hadduu ka saara muxuu odhan lahaa walaakinakum min jahlikum qalla dikrukum soo maaha saasuu odhan lahaa jaahilnimadiinna ayaa xuskiinna u yaraaday mu odhan sheekhu sidaas waayo naftiisa daciifka ah dadka kamuu dhex saarine wuxuu ka dhigay mid dadka la mid ah oo sidaa dadku ay yacni dacfi ugu dhaceen naftiisuna inay ku dhacday markaasuu yidhi walaakinana min jahlina qalla dikruna kama qalla mina lililaahi tacabudu marka waa shaanulcaarifiin yacni sheekhu isagoo mansile iyo derajo sare gaadhay ayaa haddana sifaadkooda ay ka mid tahay isdhuldhigga ina tawaaduca min khisaali lmuttaqi wa bihi taqiyu ila almacaali yartaqi sallaanka darajooyinka sare lagu gaadho weeyaan tawaaducu walidaalika man tawaadaca lilaah rafacahu allah ninka ilaahay isku dhuldhigee naftiisa dulleeya ilaahay darajaad buu kor ugu qaadaa laakiin ninka isla weynaadee santaag la yimaada ilaahay waa dulleeyaayoo dhulkuu ku dhuftaa tawaaduca iyo isdhuldhiguna waa sifaadka dadka alla kacabsigale lagu yaqaano tawaaducaas ayaana qofka taqigee alla yaqaankii darajaadka sare uu ku koraa waaba sallaan wbihi taqiyu ila almacaali yartaqi waa sullam lirtiqaa waa sallaankii darajooyinka samada lagu korayey waxau idhi wa kunta macasiba waxaad ahayd carruurnimadii ahdaa sabiilan mid ka hanuunsan xagga waddada ee famaa laka maxaa kuu sugnaadee bacda shaybika cirradaadii dabadeed qadna kasta aad ballantii u buriseed uga baxday wahaa baraaruge waa xarfu tambiih ana anigu lam ahud maan dhex dabaalan alkhawd qofku biyo iyo bad iyo wax lamida markuu dhex qaadee uu dhumbaduu dhex dabaasho ayaa khawd loo isticmaalaa kadaalika macaanidana dee waa loo isticmaalaayo qofku baatil iyo been iyo macaasi markuu dhex dabaasho ka'annamaa sidii nin bad dhex galoo kale ayaa waxa weeyaan loo isticmaalaa marka waxa uu sheekhu yidhi wahaa baraaruge ana anigu lam ahud maan dhex dabaalan baxral khataayaa baddii macaasida baddii gafafka anugu kumaan dhex dabaalanoo maan dhexgelin buu yidhi kamaa qad khudtahu sidaad adigu u dhex dabaalatay gafka iyo macaasida baddaa macaasida xataa hariqta ilaa aad ku dhex qarqoontay oo ay kulliqdayba ood ku hafatay yacni wuxuu yidhi waxaad igu tidhaahdaa anigu dembiyada iyo macaasida baddooda maan dhex dabaalan sidaad adigu u dhex dabaalatay ilaa aad ku qarqoontay yacni waa min baabi tawaaduc naftiisii buu ka dhigayaa tu dembi halkay ka gaadhay ku dhex qarqoontoo badduba ay liqday baddii macaasidu wahaa baraaruge ana anigu lam aqud maan dhex dabaalan baxraalkhataayaa macaasida iyo gafafka badahoogii maan dhex dabaalan kamaa qad khudtahu sidaad adigu u dhumbateed u dhex dabaalatay xataa hariqta ilaa aad ku qarqoontay ku liqdayba walam ashrab walam ashrab maan cabbin dheh xumayaa ummi dafrin adduunyada khamradeedii ma cabbin xumayaa waxaa la yidhaahdaa waa ka'sulkhamr koobka khamrada ah khamradaa la yidhaha xumaya ummu dafrinna asalkeeda waxaa la yidhaha annatan qurunka iyo waxa uraya ayaa umma dafrin la yidhaha waxaana loo jeedaa hadda adduunyada waayo adduunyada lafteeda ayaa wax uraya oo qurun ah oon wanaagsanayn ah marka xaqiiqadeeda la eego walidaalika waxaa lagu maalaa haadihi dunya yacni dadka adduunyadan ku dagmaya xaqiiqadeeda saxaro bannaan taallo oo mara xariiroo qurux badan dusha laga saaray waxaa la yidhi qofka dee dushaa ka arka maradaa quruxda badanee xariirtuna dee wuu ku dagmayaa soo maha ka waxa ka hooseeya arkayaana ku dagmi maayo oo qurunka ka hooseeyuu arkayaa adduunyada waxaa lagu masalay dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeedan lagu dagmayo saxaradaa xariirta lagu daday ee lagu daahay ama dusha laga saaray sidaa darteed ayaa ummu dafrin loo yidhaahdaa adduunyada waayo waa waxa qiran oo uraya oo liitoon qiima lahayn saynu hore u soo tilmaannayna dee ishtiqaaqeeduba waa min addunuwi ama min addanaa'a labadabana way tahay waanay dhowdahay waanay liidataa marka wuxuu yidhi walam ashrab maan cabbin xumayaa ummi dafrin adduunyada khamradeedii maan cabbin oo macnaha adduunye kumaan dagmin imanay fidnayn wa anta adiguna sharibtahaa waad cabtay khamradii adduunyada xataa sakirta ilaa aad ku sikhraantay macnaha wuxuu uga jeedaa adduunyada in lagu dagmo oo lagu khaldamo ayaa wuxuu ku masalay khamre la cabbayo waa miaal oo adduunyadii baa khamradan laga kinaayoonaya tusaale ahaan qofka khamrada cabba maxaa lagu yaqaanaa dee inuu wareeruu dawuquu waxba kala garan waayo soo maah adduunyadii waa khamro oo kale oo ninka dhex gale ee dhex dabaasha adduunyo ee quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda ku dagmaa sida ninka khamrada cabbay uu ugu waalanayo uugu dawakhayo ayaa ninka adduunyada ku dagmaana uu ugu dawakhaya ugu waalanaya marka khamrada maanta waxa uuga jeedaa waa maxay sheekhu adduunyada lagu fidnoobaye dhaldhalaalkeeda lagu dagmayo marka macnaha wuxuu leey waxaad igu tidhaahdaa adigu adduunyadii baad ku fidnowdood ku dagantay aniguna kumaan dagmin imanay fidnayn adduunyo sidaa igu dhe buu yidhi walam ashrab maan cabbin xumayaa ummi dafrin adduunyada khamradeedii oo macnaha adduunya imay dagin dhaldhalaalkeediina kumaan fidnoobin dheh wa anta adiguna sharibtahaa khamradii adduunyadaad cabtay macnaha waad ku fidnowdo dhalaalkeedii baa ku dagay xataa sakirta ilaa aad ku sikhraantayoo sida khamrada dee loogu dawakhay loogu wareero ilaa adduunya kuu wareerisood ugu dawakday weyaan macnuhu walam ansha kumaan soo barbaarin bicasrin wakhti fiihi nafcun waxtar leh macnaha cilmi iyo culimo lagu intifaaco wakhti leh anigu mabaan soo barbaarinoo maan arag buu yidhi dheh wa anta adiguna nasha'ta fiihi wakhtigaa nafciga leh ayaad ku soo barbaartay oo wakhti culimo iyo cilmi leh ayaad soo barbaartood yacni waxa weeyaan aad soo gaadhay waman tafacta kumanaad intifaacinoo dee waxba kamaa taransan waxaad igu tidhaahdaa buu yidhi anigu xilli cilmi iyo culima ay joogto mabaan soo gaadhin adiguna waad soo gaadhay waxna kumaad manaafacaadsan sidaa igu dheh walam ansha kumaan barbaarin bicasrin wakhti fiihi nafcun fiihi dhexdiisa wuu ku sugan yahay nafcun waxtar oo cilmi iyo culimo leh ilan waxtarka rasmigii waa ka alcilmu naafic walcamal saalix wa anta adiguna nasha'ta waxaad ku soo barbaartay fiihi casrigaa nafciga iyo waxtar kale cilmi iyo culimmaduba ay joogaan ayaad ku soo barbaartay oo waman tafacta waxna kumaad intifaacin dee waxna kumaad taransan waxaad tidhaahdaa walam axlul maan degin anugu biwaadin tog fiihi dulmun yacnii dulmi uu ku sugan yahay waadi ama tog dulmi iyo xumaane ay ku sugan tahay anigu maan dhex gelin dheh wa anta adiguna xalalta fiihi togaasaad degtay oo wantahagta aad weliba xuduuddiisii jabsatood jeexday oo aad dhex gashay waxaad igu tidhaahdaa anigu waadi ama tog dulmi iyo xumaane ay ku sugan tahay mabaan degin weligay laakiin adigu waad degtay weliba waad ku xadgudubtay oo dulmi iyo dembiba waad gashay dheh walam axlul maan degin dheh biwaadin tog maan degin toggaasoo fiihi dulmun dulmi uu ku sugan yahay tog wax lagu dulmiya ama dulmi ku sugan yahay maan degin wa anta adiguna xalalta waa degtay fiihi toggaa dulmigale dhexdiisaa degtay wantahagta waanad ku xadgudubtay xuduuddiisii oo waad jeexday oo macnaha dulmi iyo dembiba waad gashay anigu dulmi iyo dembi ma gelin adiguse waad gashay igu dheh siaynu hore usoo tilmaannay kullu haada waa min baabi tawaaduc welina hadalkii iyo citaabkii naftiisa ma dhammaana sheekhu waa sii wadaa darsiga dambe halkaasaynu ka sii wadi doonnaa insha allah wallahu aclam